إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kusoo dhowaada warka subaxnimo idaacadda islaamiga alfurqaan saaka iyo arbaca ah qodobadan idinkugu hayna waxaa ku jira ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa saacadii lasoo dhaafay weerar ku qaaday saldhigga ay ciidamada dowladda federaalkii kuwa shishe ay ku leeyihiin gobolada shabeellada hoose iyo n f d maraykanka ayaa wajahaya cadaadis xoogan uu ku aadan inuu joojiyo duqeymaha layaanka ee uu ka geysanayo dalka soomaaliya dagaalbeeleed sababay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhacay gobolka galgaduud ee bartamaha soomaaliya boqolaal ruux ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday dhulgariir xoogan oo ka dhacay waqooyiga dalka shiinaha saraakiil ciidan iyo diblomaasiyiin etoobiyaan ah ayaa gaaray magaalada garowe kuwaasi oo kulamo la qaatay mas-uuliyiinta ugu sarreeya maamulka puntland qaar ka mid a waxgaradka soomaaliyeed ayaa ka hadlay qeyb cusub oo etoobiya ay kusoo hordhisay qunsuliyadda ay ku leedahay magaalada garowe nadwo diini ah oo looga hadlayay xijaabka sharciga ah ayaa ka dhacday deegaanka kunyabarow ee walaayadii islaamiga ah ee shabeellaha hoose sare u kac xoogan oo ay sababtay fatahaadii webiga shabeelle ayaa ku yimid qiimaha shidaalka ee magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan ayaa barnaamij gaar ah ka diyaarisay xaaladda degmada jamaame kadib fatahaadaha webiga jubba oo ay saameyn ku yeesheen إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa subaxnimo arbaca ah taariikhda hijiriyadan ay ku beegan tahay toddobada bisha jumaadu thaani sannada kun afar boqol shan iyo afartanka hijiriyada warkii oo dhan ciidamo ka tirsan xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa saacadii lasoo dhaafay weeraro ku qaaday saldhigga ay ciidamada dowladda federaalkii kuwa shisheeye ku leeyihiin gobolada shabeellada hoose iyo n f d haashim cabdinaasir ayaa faahfaahinaya ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weerar ku qaaday fariisame ciidan oo dhaca qaybo ka mida gobolka shabeellada hoose iyo dhulka n f d ee ku jira gumaysiga dowladda kenya ciidamo hubaysan oo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weerar ku qaaday saldhigyo ciidamo ka tirsan dowladda federaalku ay kaga sugan yihiin xaafado ka mida magaalada afgooye ee gobolka shabeellada hoose saldhigyada ay weerarka ku qaadeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaa ka mid a munkayga iyo haanta dheer ee degmada afgooye howlgallada kala duwan islamarkaana beegsanaya ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka ayaa kusii badanaya gobolka shabeellada hoose shalay ayay ahayd markii howlgal qorshaysan oo ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka fuliyeen deegaanka lambar konton lagu dilay hal askari oo ka tirsanaa dowladda federaalka halka laba kalena nolosha lagu qabtay iyadoo qoryaano laga furtay dhanka gobolka gaarisa ee ku jira gumaysiga dowladda kenya ciidamo ka tirsan milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weerar ku qaaday xere ay ku sugan yihiin ciidamada kenya ee dhulkaas xoogga ku haysta dagaalka ayaa ka dhacay deegaanka haamey oo ka tirsan gobolka gaarisa qaybo ka mid a saldhigga ay ku sugnaayeen ciidamada kenya ayaa gubtay sida aan xogta ku helnay taas oo muujinaysa khasaaraha gaaray kenyaatiga ciidamada kenya ee gumaysiga ku haysta dhulka muslimiinta ee n f d ayaa waxay la kulmaan weeraro joogta oo kaga imaanaya ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab kuwaasoo lagu gaarsiiyo khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac maraykanka ayaa wajahaya cadaadis xoogan oo ku aadan in uu joojiyo duqeymaha laayaanka ah ee uu ka geysanayo soomaaliya muxsin xasan ayaa ka waramaya hay-adaha sheegta in ay u doodaan xuquuqul insaanka ayaa walaac ballaaran ka muujinaya xasuuqa ay diyaaradaha dagaalka maraykanka ay ka geysanayaan dalka soomaaliya in ka badan labaatan hay-adood oo ka howlgala soomaaliya iyo dalalka geeska afrika ayaa warqado wadajir ah u diray dowladda maraykanka waxayna ka codsadeen in ay dib u eegis ku samayso duqeymaha aan kala sooca lahayn ee uu u geysanayo shacabka iyo dadka maatada ah lowid oston oo ah wasiirka difaaca maraykanka ayaa loo gacangeliyey warqadahan ay ku saxiixnaayeen hay-adaha xuquuqul insaanka ee lagu codsanayo in xukuumadda washington ay soo gebagabayso duqeymaha diyaaradahada daroniska ah ay ka geysanayaan soomaaliya qoraalkan cabashada ah ayaa lagu muujiyey kiisas badan oo waxyeelo lagu gaarsiiyey dad rayid ah kuwaas oo ka dhacay koonfurta iyo bartamaha soomaaliya kiisaska qaar waxaa xaqiijisay dowladda maraykanka balse badanaa taliska ciidamada maraykanka ee ka howlgala afrika oo magacooda loo soo gaabiyo africom ayaa dafira xasuuqa ka dhanka ah shacabka soomaaliyeed ee muslimka ah dukumiintiriyada ay direen hay-adaha sheegta xuquuqul insaanka ayaa muujinaya dhiibanayaal ay ka mid tahay luul daahir maxamed oo ahayd gabar soomaaliyeed oo labaatan iyo laba jir ah oo la dilay gabadheeda maryan shiilow muuse oo afar jir ahayd kadib markii bishii abril labada kun sideed iyo tobankii uu maraykanka duqeyn ka geystay duleedka magaalada ceelbuur ee wilaayada islaamiga ah ee galgaduud duqaymihii ugu badnaa ayuu taliska africom ka geystay dalka soomaaliya sanadihii uu mactuuha dholan trump madaxweynaha ahaa balse cajuuska jo biden ayaa halkiisii kasii waday xasuuqa ka dhanka ah shacabka soomaaliyeed ee muslimka ah falalka jaraa'imta ah ee uu maraykanku ka galay dalkan muslimka ah ee soomaaliya ayaa soo bilowday sanadkii kun sagaal boqol sagaashan iyo kowdii xilligaas oo uu maraykanka iyo guluf uu hogaaminayay ay kusoo duuleen soomaaliya bilihii lasoo dhaafay ayay diyaaradaha maraykanka ee daroonis ka duqaymo dhallaan hooyooyin iyo dad kale oo rayid ah ay ku shahiideen ka geysteen bartamaha iyo koonfurta soomaaliya dagaalbeeleed sababay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhacaya gobolka galgaduud ee bartamaha soomaaliya mubaarag cumar ayaa inoo haya warkan sida ay tilmaamayaan wararka ka imaanaya bartamaha dalka soomaaliya tiro dad ah ayaa dhimashoyo dhaawac ku noqday dagaal beeleedyo oo saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay deegaan ka tirsan gobolka galgaduud dagaalkan oo salka ku haya murundhuleed oo soo kala dhex galay laba maliishiyo beeleed ayaa si gaar ah kaga dhacay duleedka degmada cabudwaaq ee waqooyi gobolkaas inta la xaqiijiyay waxaa iskahorumaadkaasi ku dhintay laba nin oo mid ahaa dableydii ay dirintu u dhexaysay kuwaas oo magacyadooda lagu kala sheegay cabdi barre warsame iyo maxamuud sheekh saciid sidoo kale waxaa dagaalkan oo qayb ka ah dagaal beeleedyada kusoo noqnoqday gobolka galgaduud oo ku dhaawacmay ilaa saddex ruux oo kale boqolaal ruux ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday dhulgariir xoogan oo ka dhacay waqooyiga dalka shiinaha maxamed amiin ayaa warkan faahfaahinaya boqolaal ruux ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday dhulgariir xoogan oo ka dhacay waqooyiga dalka shiinaha ugu yaraan boqol lix iyo toban ruux ayaa ku dhintay boqolaal kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib markii dhulgariir xoogan uu ku dhuftay waqooyi galbeed ee dalka shiinaha sida ay tabisay warbaahinta ku hadasha afka xukuumadda beijing dhulgariirkan oo xoogiisu ka dhacay degmada jishiishan ee gobolka gansu ayaa waxaa deegaanada kale ee gobolkaasi ku dhintay dad gaaraya boqol iyo shan iyadoo koob iyo toban kalena ay ku dhinteen gobolka ay dariska yihiin sida uu sheegay tv-ga c c t v mas-uuliyiinta gobolka ganso ee xudunta u ah dhulgariirka ayaa shir jaraa-id oo ay qabteen subaxnimadii talaadada ku sheegay in saddex boqol sagaashan iyo toddoba qof oo ku nool gobolkaasi ay ku dhaawacmeen dhulgariirkaasi kuwaasi oo ay ku jiraan sagaashan iyo laba ruux oo qaba dhaawacyo halis ah sidoo kale dhulgariirkan ayaa burburiyey in ka badan afar kun iyo toddoba boqol oo guri oo ku yaala gobolkaasi waxaana uu sidoo kale jaray biyihii iyo korontadii dowladda dalkaasi ayaana kumanaan shaqaale oo samata bixin ah u daadguraysay goobaha ay musiibadu ku habsatay waxaana muuqaalo uu baahiyey c c t v lagu arkayaa dad badan oo laga soo saarayo burburka guryaha hoostooda dhulgariirkan khasaaraha xoogan geystay ayaa kusoo aadaya xilli maalmihii lasoo dhaafay dhul badan oo shiinaha ah oo ay ka mid yihiin qeybaha waqooyi galbeed uu ka jiray qabow aada u daran oo lama filaan ah iyadoo heerkulka uu hoos ugu dhacay halkii la filayay saraakiil ciidan iyo diblomaasiyiin etoobiyaan ah ayaa gaaray magaalada garowe kuwaas oo kulamo la qaatay mas-uuliyiinta ugu sareysa maamulka puntland mahad cubeyd ayaa warkan soo jeedinaya dowladda xabashida itoobiya ayaa xoojisay joogitaankeeda siyaasadeed iyo midka ciidan ee gobolada waqooyi bari soomaaliya kuwaasoo uu joogo maamulka puntland magaalada garowe waxaa gaaray wafdi ka socday wasaaradda arrimaha dibadda ee itoobiya iyo saraakiil ciidan kuwaasoo kulamo la qaatay mas-uuliyiinta ugu sarreysa maamulka puntland qunsulka adis ababa u fadhiya magaalada garoowe ayaa shirar la qaatay siciidan iyo ku-xigeenkiisa axmed karaash kulanka waxaa qayb ka ahaa u qaybsamaha arrimaha ciidamada qunsuliyadda itoobiya ee deegaanada uu ka arrimiyo maamulka puntland iyo saraakiil kale war soo baxay ayaana sheegayaa in xukuumadda adis ababa ay qeybta ciidamada kusoo kordhisay qunsuliyadda garoowe itoobiya ayaa qunsuliyado ku leh magaalooyinka hargeysa iyo garoowe waxaana halkaasi ku sugan saraakiil surdoon iyo kuwo ciidan oo xogaha ka gudbiya shacabka soomaaliyeed qaar ka mid ah waxgaradka soomaaliyeed ayaa ka hadlay qayb cusub oo itoobiya ay kusoo kordhisay qunsuliyadda ay ku leedahay magaalada garoowe maxamed daahir cali sow ayaa warkan soo jeedinaya qaar ka mid a waxgaradka soomaaliyeed oo ka qayb galay barnaamijka dhuuxa waraysyada ee warbaahinta alfurqaan ayaa falaaqeeyey waxa ay ka dhigan tahay in qayb cusub oo dhanka ciidanka ah itoobiya ay ku soo kordhisay qunsuliyadda ay ku leedahay magaalada garoowe ee xarunta maamulka puntland qaybtan ayaa waxaa ka howlgelaya saraakiil ka tirsan sirdoonka iyo milatariga itoobiya iyagoo halkaa kala soconaya dhaqdhaqaaqa maamulka puntland nabadoon cabdulaahi ansaari oo ka mid ahaa waxgaradka barnaamijka ka qayb galay ayaa sheegay in qunsuliyadaha ay qayb ka yihiin mashruuc ciidan oo itoobiya ay ku fidinayso maamulada ka jira soomaaliya si gaar ah puntland iyo somalilan qunsuliyadda waa barnaamij ciidan waa wax la og yahay jihaadka socdo markii xal iyo tabar kale loo waayay ogaadeenna ciidamadooda inaysan maanta guluf maaragtay saf ballaarana aysan mujaahidiinta ku soo aadi karin xamladuna ay xamlo ballaaran noqonaysa y waxay rabaan inay horta gobollada aanan weli shareecada islaamku laga tadbiiqinin inay si degan u qabsadaan ooba horta ayaga ayba ka dhex beermaan oy dad ku samaystaan oy sirdoon ku samaystaan oo maaragtaa dad cumalo ah haddee haddaba waa leeyihiin oo kuwa meesha madaxda u sheeganayaaba cumalo ahe haddana ay maaragta u soo dhowaadaan dadka inay bulshada dhexdeeda dad ku samaystaan oy sirdoon iyo ciidamo ka ka ka tabcadaan ilaa ciidan soomaaliya ay qortaan bayna rabaan inay kusii socdaan arrinta nabadoon xaaji roogo isna qayb ka ahaa waxgaradka barnaamijka ka qayb galay ayaa sheegay in dowladda federaalka aysan waxba kala socon lagala tashan qunsuliyadaha itoobiya ay ka furatay maamul goboleedyada halkaas oo ay ka wada dhaqdhaqaaq xoog leh oo ay ku hagayso kuna amrayso maamul goboleedyada walaalkaas haddaan ka hadallo waska caddahay war jiraala cakaaro waa la wada ogyahay hadtaa ilaahay subxaanahu watacaalaa ma ogtahay dadku hadduu caqli iyo dhagan leeyahay ama u fahmo wax ku fahamsan leeyahay baa laga tashadaa xata sidiya dawladdiisa iyo baalahan dowlad goboleedka la leeyahay oo qayb iyo xukun lagu dhisay waxaad ka soo qabataa ninkii nebi muuse ayadoo qoryaha lagu raraayo oo u yimid ee reer binu israa'iila oo u hiiliyey ee maalinti kale a soo xabaadayo oo qoryihii lagu raraayo oo u yimiday ee marka u gargaari maada yidhi war muusew shalay aad nin dishay ma haddaad haddana dili rabta hadda ogo waa ninkii rarka laga qaaday war nimankaa nimayahow sida loo qaba ma ahin waxay yeelaan inta la wado dibadda la geeyo oo liwaad lagu sameeyo sawiro laga qaado ayaa mas-uuliyadda loo diida soomaalina badnamaday u dhalatay leedahay cadowga etoobiyana habartiisay ka tahay mana dhici karto dadinka aakhire kama soo laabtaan dalka soomaaliya koobshaa inay ka cadaan doofaar bay ka tahay nin walbo soomaaliya gabar soomaaliyeeda u diyaargarow abwaantaaku macalin ciise ayaa dhankiisa faahfaahiyey ujeedka iyo hadafka laga leeyahay xafiisyada iyo qunsuliyadaha itoobiya ay ku leedahay maamul goboleedyada walax u garaacanoo meel u yaalla waaye marka ay u yaalliin iyaga maaha waxay doonayaan waxay ku doonayaan diinta islaamka oo meesha ka baxda oo cid u taagnaatoo difaacda la waayo dahabka dhulkaa soomaalida ceegaaga sidii mataqaan loogu dhici lahay loola bixi lahay dhulkaan macdanta dhex taallo waxa in lagu baneeto la rabay wadda u xaaraanna waa cumulada kari waayeen timirtii horaa dab loo waayey xasan murtad waxaa lagu sheegay iyo waxa uu asiga la joogaan in ay yihiin waxa maamul goboleeda loo yaqaano gaalada adduunku ay kala googoyso ay kala dhidhisatay kala dhaqdhaqaaqsatay inuu yahay ayuu isu arkaa marka etoobiya idaa iskale cumulada joogta garow iyadaa iskale cumulada joogta somaliland iyadaa iskale cumulada joogta baydhabo iyadaa iskale cumulada joogta meesha la yidhaha kismaayo iyadaa iskale kuwaan mataqaanaa inshaag ee madaxtooye sida soomaaliya fadhiya iyadaa iskale hadday doontana waa isku dirataa hadday doontana way kala difaacataa dowladda itoobiya oo aanan marnaba ogolan jiritaanka dalka iyo dadka soomaaliyeed ayaa faragelin xoogan ku haysa dalka soomaaliya waxaana ka shidaal qaata dhammaan maamulada ka jira gudaha dalka soomaaliya kuwaas oo hoggaanadooda looga yeero magaalada adis ababa ee dalka itoobiya halkaas oo talooyin iyo tawjiihaad lagu soo siiyo sare u kac xooggan oo ay sababtay fatahaadda webiga shabeelle ayaa ku yimid qiimaha shidaalka ee magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan cabdikhaaliq cabdiweli ayaa warkan inoo haya sare u kac xooggan oo ay sababtay fatahaadii webiga shabeelle ayaa ku yimid qiimaha shidaalka ee magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan gaadiidka yaryarka oo ay ka mid yihiin mootobajaajka ka shaqaysa magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa saameyn xooggan kala kulmay qiimaha shidaalka oo sare u kac xooggan uu ku yimid sare u kaca qiimaha shidaalka ayaa sabab u ah inuu yaraaday shidaalkii la keeni jiray magaaladaas sababo la xiriira burburka daadadkii roobka iyo fatahaadii webiga shabeelle oo u geystay wadooyinka soo gala beledweyne waa kuwan qaar ka mid ah wadayaasha mootobajaadka oo warbaahinta la hadlay iyagoona ka sheekeeyey saameynta ay kala kulmeen sara u kaca ku yimid qiimaha shidaalka la kala siisto waxaan ka mid ah bajaalleyda magaalada beledweyne wallaahi biyobaxadii shidaalka se aada u qaaliyoobay dadkiina waxa waaye ama shidaal ha qaalooba ama yuunu qaaloobin barayskii horele ay rabaan in macnaha in lagu qaado oo isbeddelkaas adig kugu dhacay ayaga waxa waa waxba lacag ku diri maayin sideeda le iska ahaanaysaa culayska adiga laa dareemaa bis iyo wadaxumada jirta iyo fatahaadii oo dhan oo magaaladii kusii dheelay wadooyinka dhammaan burbura meel la mara aan lahayn bajaadu dhib badanay ku qabtaa magaalada maritaankeeda qiimihii qiimo ka badan aad ku qaadaa qofkii soo ma wallaahi liitarka hadda wuxuu mari hayaa halkii liitar hal doolar iyo iyo iyo iyo iyo sentiyaalu kusii daraybo hal doolar ilaa labaatan senti meelahaas marmarka ilaa iyo soddon senti xataa waa gaarabo marka qaar dadku lacag ma haystaan dadku waa isku shiid lacag ma wataan qofkii kugu dhowaa ku dhaha amba hal doolar aan ku siina amba amba waa hal doolar baraan ku siina qofkii ku dhaha dadkeena lamid kama tigi kartid maalin kastana qofka haddaana dadka aan dadka istaakulayno amba marna aan lacag ka qaada marna wuxuu haysta siduu haysta ula dhaqmina ma intii le waayo waxba laguma raacin shidaalku waa iska qaali hal doolar iyo labaatan sitimiya laamiga jagjagwa waa burbursan yahay dadkii intii lagu raaci jiray le ku raaca ku qaadnaa gobolada qaar ee mara webiga jubba iyo kanshabeelle ayaa waxaa ku dhuftay fatahaadu sababay in magaalooyinka qaar ee dalka looga barakaco biyo soo galay warkaan saakay dhegeystayaal waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqoon idaacadda alfurqoon ayaa barnaamij gaar ah ka diyaarisay xaaladda degmada jamaame kadib fatahaadaha webiga jubba oo ay saameyn ku yeesheen waxaa ka waramaya cabdifataax faarax diiriye intii la socotayba habeenkii xalay waxaa warbaahinta islaamiga alfurqaan ka baxay barnaamij gaar oo looga xog waramaya xaaladda beeraha degmada jamaam iyo deegaanada hoos yimaada sidoo kale barnaamijka ayaa ka xog waramayay waxa ay tahay degmada jamaam ee wilaayada islaamiga ee jubbooyinka taasoo ka mid ah degmooyinka wilaayada ee beeraheedu saameynta daran ku yeesheen biyaha roobka iyo fatahaadaha uu sameeyey webiga jubba ugu horeyn xasan nuur sabte oo ah odayaasha degmada jamaam iyo deegaanadeeda ayaa ka warbixiyey xaaladda goobihii ay biyuhu ka laabteen iyo kuwii ay ku hareen sidoo kale wuxuu ka waramay hadallada ay jeediyaan hay-adaha shisheeye iyo dowladda federaalk ee ah in deegaanadan aanay ka jirin beero la tacbado fatahaadaa dhacday masiiwey allah subxaana watacaala oo noo keena waayo haddana ilaahay subxana watacaala asaa naga saaray deegaanada markaad iweydiisay deegaanada biyaha qaarna way ku jiraan weli way ku dambeeyeen inta badan laakiin duulooyinka qaar biyihii way ka baxeen oo hadda dadkii ayaa dib ugu noqonayo oo u diyaargarooba inay tabcadaan beerahoodii dib soo saaraan haddana horta marka hore biyaha sida ay ku imaada waa biyo aad u xoog badan ay ahaayeen oo aad u guuxayo oo dadka cabsi badan ku abuurtay beerihii dhan waa qarqiyeen guryihii ay qarqiyeen dhismihii magaalooyinka tuulooyinka dhan ay baabi'iyeen alxamdulilaah wixii ilaahay keeno waa lagu mahdiyaa waxaa kaloo haddana aan arkaynaa in goobihii hadda ay ka baxeen aad iyo aad ay u wanaagsan yihiin oo dhulkii biyaha hadday soo galeen waxaa dhacayso ama inta badan dhacda in dhulkii uu macdan yeesho oo dib haddin dhulka uu cusboonaado horta annaga haddaan soomaalinahay dad muslimiinaan nahay oo isku tiirsan oo wax qabsanayo annaga gaalo kuma tiirsana laakiin nimanka federaalka lagu sheegayo ayagaaba ah qowleystayaal ah waxay mar walbaba mar waxay ka qowleystaan baabi'inta shareecada islaamka mar waxay ka qowleystaan dhiiga muslimiinta dadka muslimiinta mar waxay ka qowleystaan dhibaatadu markay ku dhacdo hadda waxaan la yaabana oo wax lagu qosla ah niman dowlad sheeganayo oo leh dhulkii la beeranayay oo dadweynaha ay beeranayay waxba kama jiro dhul la tabcado ma jiro ay leeyihiin marka annaga alxamdulillah dhul la tabcado waa jiraan aad iyo aad aan barwaaqaysanahay waxaan ognahay kismaayo xabadda moos saddex kun ay ka joogtaa annagana afar xaba moos kun shilnaan gadanaa marka see loo dhihi karaa marka marka waxaan leenahay nimankaas hunguri ahaaye hungurigiina meel kale ka raasaan sidoo kale cali xasan cusmaan oo ah guddoomiyaha odayaasha jamaame ahna mid ka mid a beeraleyda degmada jamaame ayaa isna ka warbixiyey waxyaabaha ka soo go-a beeraha deegaanadan iyo inay qorsheynayaan in waxyaabo manfacaad leh kusoo kordhiyaan beerahooda waxaa yihiin waxaa ugu horey galeyda waxaa ku xigo muus fara badan cambaha geedka nimcada le oo weligiis aan go-eynin oo asaga noo yaalo oo ugu horeeyo kan ku yaalo wadamada kale dhan ka qaalisan hataa soomaali kan ku yaala kan ugu fiican jubbooyinka kaasaan jubbada hoose ayuu ku yaalaa degmada jamaame marka insha allahu taasaa ku xigto waxaa lambar laba ah macsaradii jamaama la haddaa tagtid banaadir ilaa iyo mombaasa oo wadamada shisheeye ah oo deriska ah waxa waaye insha allahu tacaala macsarada saliiddaasay ku horeysaa sisinta ha dhihin ha dhihin khudaarta kale ayi nooc maxaa yeele biri ma ayay ku tahay hadda markay go-aayeen cambaha iyo mooska iyo qudaarta ama galleyda laga raro jubooyinka ayaa hadda toos waxay u aadaysa iyadoo kismaayo aan marin kismaayo ilaa iyo muqdisho ilaa afgooye dalaga ka baxo ah xaqiiqatan uu gaaraa ilaa banaadir ilaa kismaayo khaasatan weli toos jamaam intay uga baxaan ayaa waxay tagaan dhadhaab xagar dheer iyo dhagaxley insha allahu tacaala ha wax badan inaan kusoo kordhin ayaan jecelnahay oo waxtar u leh muslimiinta annaga dhan noo wadan ah oo islaamka dhan dan u ah insha allahu tacaala waxaa ilaahay mahaddiisa dhulkan wax kastoo lagu abuuro sida hadda aan aragnay waa soo saaraya waa dhul barakaysan khaasatan ila maxaa yeele ilaahay subxana watacaala wuxuu leey walow ahlqura aamanu wattaqow lafataxna calayhim barakaat intaas kadib ibraahim cumar jamaame oo ka mid ah beeraleyda degmada jamaame muddana kusoo dhex jiray beeraha ayaa ka waramay tacbashada beeraha iyo inay sahlan tahay iyo in kale isagoona sidoo kale baaq u diray dhallinyarada dalkooda isaga taga iyagoo ku andacoonaya in dalkaanay ka jirin wax shaqa ah oo la qabto dadka ku fikirayo beeraha wax lagama helo misna beeraha waxba kama soo baxaan taas waa qalad beeraha tuhjid badan ayay rabaan taasoo ah dadaalkeeda kalgo lahayn oo fikradda adiga mar waxaa jiraan dadka xiliyaha waxaa dhici kartaba oo badarka geliyada la abuuri lahaa ayaa waxay abuuraya sisin waxay leeyihin beerihii waa ku khasaarnay waxna kama soo baxaan beerihii waa ku dhiboonay xili xil walbo xili oo geliyay ayaa jirto hadda xiligan oo kale waxaa naga go-a deerta sisin ayaa naga go-day hadirtaan waxaa loo taaganya dalabka geliyada ayaa taagan laba bilood wixii ka dambeeyena sisin ayaa la abuuri karaa bilood oo gudahooda ah taas ay ku imaatay beerashada niyadda aniga aan saarta oo ilaahay aan tabakalay marar qaar ayaa waxaa dhacan matooro aan saarnaa jilaalka ka hor laakiin saddexda waqto deertan way noo daadaa guyina waan helnaa markaa desmatilan adiga hal hektar ama laba hektar keliya hadday kuu baxaan oo sisin ah wax qaadmaya ma ah noloshaada keliya ku filan wax oo dhowr sana aad cuni laheed wa marka waxaan dhihi lahaa dadka oo wadanka gaalada ama wadamahaas kale ay ku dacanducunayaan wadankeen wax la qabanaya ma lahan waan tegaynaa waxaan dhihi lahaa mar koowaad mar labaad mar saddexaad waxaan ula talin lahaa beerihiin wax idin dhaama ma lahan beerihiin kusoo noqda gobolada dalka waxaa si isku mid ah u saameeyey fatahaadaha iyo daadadka ka dhashay roobka xilliga deyrta si gaara degmooyinka ay maraan webiyada jubba iyo shabeelle qaar ka mid a degmooyinkaas ayaana iminka kasoo kabanaya dhibaatadii ay fataaduhu u geysteen sida degmadan jamaam iyo deegaanadeeda
nadwadiini ah oo looga hadlayay xijaabka sharciga ah ayaa ka dhacday deegaanka kunyabarow ee walaayadii islaamiga ah ee shabeellaha hoose maxamed muudey ayaa faahfaahinaya nadwadan oo uu soo qabanqaabiyey magtabka dacwada ayaa ka dhacday masjidka weyn ee qubaa ee deegaanka kunyabarow wilaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose nadwadanii diiniga ahayd oo ay ka soo qaybgaleen boqolaal ka mid ah gabdhaha muslimaadka ah ee ku dhaqan deegaanka kunyobarow ayaa waxaa jeedinayay qaar ka mid ah culummada diinta islaamka ee ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ah sheekh cabdiweli muudey oo ka mid ahaa culummada ka qayb gashay nadwada ayaa wuxuu jeediyey muxaadaro ciwaankeedu ahaa xijaabka sharciga iyo akhlaaqda wanaagsan xirashada dharka waafaqsan shareecada islaamka ayaa allah tabaaraka wa tacaala aadamaha guud ahaan rag iyo dumar u soo dejiyey si ay ugu casuurnaato cawradeenna si gaar ah muslimka caqiiqda ah inuu cawradiisa uu ku asturo libaas wanaagsan waa mid allah tabaaraka wa tacaala na farayo muxaadarada ciwaankeedii alxijaabu almar'atu almuslima iyo wa akhlaaqu alxasan dabeecadda wanaagsan iyo xijaabka gabadha muslimaddaa laga rabo yaynu taaban doonnaa biidni illaahi tabaaraka wa tacaala xijaabka gabadha muslimaddaa laga rabo ilaahay si guud ilmo aadan wuu la hadlay dhar aad ku asturtaan cawradiinna ilaahay tabaaraka wa tacaala aadamaha guud ahaan rag iyo dumarba wuxuu noo soo dejiyey dhar aan cawradayna ku dadno sheekh cabdiweli muudey oo kelimadiisii sii wata ayaa waxa uu soo qaatay aayado qur-aan oo ka hadlaya in qof muslimka xaqaa'iqa ah aysan u bannaanayn in haddii allah iyo rasuulkiisa wax amraan uusan kadib dhici karin fulinta awaamirtaas alla wuxuu yidhi subxaana yaa bani aadama qad anzalnaa calaykum libaasan yuwaarii saw-aatikum wariishan walibaasu taqwa daalika khayr ilaahay wuxuu yidhi ilmo aadanow waxaan idiin soo dejinnay dhar aad ku asturtaan cawradiinna si gaara muslimka xaqiiqda ah inuu cawradiisa dado rag iyo dumarba waa midda ilaahay uu nafaraya tabaaraka wa tacaala libaasu taqwa daalika khayr lagu tilmaamana inay tahay huwa aliimaan wa khashyatullah sida cabdiraxmaan ibnu aslam uu tilmaamahayo kabacdina qofka uu cawradiisii asturo ama uu qariyo sheekha ayaa gunaanadka nadwada dardaaran aad u qoto dheer siiyey gabdhaha muslimaadka ah ee soo xaadiray nadwada
warkii subaxnimo idinkaga imaanaya raadiyaha alfurqoon waa inaga intaa